بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ikhwaani fillah darsigii inoo socday oo shaksiyat almar'a almuslima ayaynu waxaynu qaadanaynaa caawa baabka lixaad shan baab baynu ka soo baxnay baabka lixaad oo odranaya almar'atu almuslima maca kanaa-inaha wa ashaariha baabkani waxa uu keensanayaa oo kulminayaa laba qaybood kan koowaad qeybta koowaad kanna baa la yidhaha kanna kanna waxaa laga wadaa innaga luuqadeenna soomaaliga waa luuqad qaasira oo aada iyo aad u daciifa luuqadda carabiga luuqad aada u ballaaran wey marka innaga soomaalida hadda haddii aada weydiisid sobaho waxaynu dhahnaa hooyada gabadheeda la qabo ama waxa weeye wiilka gabadha waxay odhanaysaa sodoh baanu ahay islaanta wiilkeeda maaragtay gabadhuu qabo laakiin luuqadda carabiga way kala saaraanoo kanna waxaa la yidhaahdaa waa gabadha wiilkaagu qabo ama walaalkaa qabo ood markaas sodohda u tahay ama ninkii sodoga u noqonayo marka kanna oo la kordhigo oo fadxo la saaroo kanna la yidhaahdo waa gabadha wiilku qabo ama walaalkaa uu qabo mathalan hadday aynu ka hadlaynay kitaabkaani uu ka hadlayay gabadha muslimadda ah mar waxaynu soo marnay iyada oo gabadha waaridkeediisay u ixtiraamaysay la joogtay kabacdi hooyo noqotay awlaad dhashay zawjo noqotay hooyo noqoto awlaaddii dhashay haddaba markay awlaaddii aada dhashid waxaa laabudda imaanaysa waqti awlaaddii ay koraan wiilkii gabarh buu guursanayaa dee gabadhiina nin baa guursanaya ilmihii marka shala caruurtaada ahaa waxay kuu keenayaan dad kale oo cusub oo ilmahaagii ku soo darmaya haddaba marka hooyadii waxaa la rabaa maadaama ay sodoh noqotay gabadha wiilkeedu qabo oo wiilkii uu keenay waa inay u aragtaa inay gabadheedii oo kale tahay tii iyadoo ay dhashay oo kale waa inay ka dhigataa wiilka marka gabadhaada guursadana waa inaad wiilkaadii oo kale ka dhigtaa haddaba dersigaani caawa labadaa qaybood buu ka hadlayaa hooyada muslimadda seebay ula dhaqmaysaa gabadha wiilkeedu qabo oo ay sodohda u tahay seebayse ula dhaqmaysaa wiilka gabadheeda qaba oo ay sodohda u tahay labadaas ayuu dersigu caawa ka hadlaya haddaynu marka wax yar ka hormarina innaga soomaalida dhaqankeenna aad iyo aad baad moodaa inuu u shabaha dhaqanka carabta waayo waxaad arkaysaa mujtamaca soomaalideenna waxaad arkaysaa in badan sodohda iyo gabadha wiilkeedu qabo ay sodohda u tahay cadaawad baa dhex taalla iyo dhibaato ilaa in yar oo diinta intay fahmay oo ilaahay maaragtay ka badbaadiye mooye aad iyo aad bay u badan tahay arrintaas maxaa marka keenay gabadhaan ay sodohda u tahay ama gabadhaani islaamtan sodohda u ah oo hooyada ah maxaa keenay inay cadaawad iyo dhibaato dhex marto waxaa keenay oo sabab u ah waa jahli wey waa jahli iyo dhaqan xumo ilaa dadka xilliyo ayna soo martay soomaalida ay leeyihiin gabadha markii nin shukaansada ay leedahay ninkii uu odhanayo hooyadaa ma nooshahay ee gabadhaa odhanaysa hooyadaa ma nooshahay maya hooyaday ma noola maba ku caqlisanba dumarku waxay yidhahdeen waxaa nin ugu jecelnahay ninkii yidhaahda hooyaday kuma caqlisan waa dhibaato wey raggiina sidoo kale waxau leeyahay gabar waxaan doonayaa hooyadeedaan ku caqlisan waa arrin aad iyo aad marka qabiix ah oo dhaqan xun ah oo waxa weeye diinta islaamka khilaafsan bal waxaa loo baahan yahay sidii aynu soo marnay oo waxa weeye dumarkii salafu saalix ridwaan ullahi calayh ay ahaayeen in ay hooyadu gabadheeda markay nin u guur guursanayo oo ay u gurigeynayso inay la dardaaranto waynu soo marnay wanaaggii ay kula dardaarmayeen dumarkii salafu saalix markay hablahooda ay gurigeynayaan sida ay ula dardaarmayaan iyo wanaagga iyo inay ninkeeda ixtiraamto waxaa kaloo markaa haddii ay marka fahmaan dadku diinta waxaan cadaawadda iyo dhibaatadao dhan waa dhammaanaysa waxay leeyihin marka culummada agsarka dhibaatada meeshay ka bilaabanaysa waxay tahay hooyadii inay istaraado wiilkaagii shala kuu shaqaynayo kuu fiicnaa naag baa iska kaxaysatay oo gacanta ku dhigtay naagtiina gabadhiina inay istaraado islaamtaani aday cadow kuu taho ninkaaday kugu diraysa mashaakil iyo dhibaata ay halkaa ka bilaabato wax wanaagsanna ma aha haddaba marka aynu soo hormarina qeybtaas balkanada sida loola dhaqmayo oo hooyadii sida ay ula dhaqmaysay gabadha wiilkeedu qabo wala aynu soo hormarino sida shiiku usoo hormariyey kow qodobka koowaad nadratuhaa seebay u eegeysaa ilaa kannatihaa ay macnaha seebay ula dhaqmaysaa oo eegidda ay eegeyso oo maxay u fakeraysaa waxaa loo baahan yahay gabadha muslimadda oo hooyada muslimadda oo diinta fahamsan horta inay ka dhaadhacdo oo qalbigeeda geliso gabadhaan wiilkeedu guursaday inay tahay gabadhii ay dhashay oo kale tii iyadu ay dhashay oo kale inay tahay waayo tii iyadu ay dhashayna dee reere wiilkood baa guursanayo reer kaley ka mid noqonaysa tanna wiilkaagii baa guursadayoo reerkiinii bay ka mid noqonaysaa haddaba marka waa inay u eegtaa gabadheedii oo ay dhashay inay tahay waa inay eegtaa in ay tahay gabadhaani fardan min afraadiha qof reerkii ka mid a oo reerkii ka mid noqotay waa inay u eegtaa waayo gabadhaani guriga markay timaado oo ninkaani guursaday reerkaanay ka mid noqotay awlaad bay dhalaysaa reerkaanay weligeed ka mid ahaanaysa aabbaheed iyo hooyadeed way ka soo tagtay walaalaheed ka soo tagtay reerkaan ayay ka mid noqotay sidaa daraaddeed ayay noqotay qof ka mida marka reerkii waa inaan marka lagu eegin il cadaawe eh iyo waxa weeye xaasidnimo iyo waxa weeye dagaal iyo xumaane waa in ay aamintaa hooyada muslimadda gabadhaa wiilkeedu soo guursaday inay tahay gabadheedii oo kale waayo sababtu maxay tahay iyaduba waxa ay jeceshahay hooyadu gabadhii ay dhashay iyadu wiilka guursaday inay guri fiican tagto inay reer fiican u tagto in la dhaqaaleeyo inaan dhibaato loo geysan sidaasoo kale marka ayaa la rabaa inaad saabtaada uga naxaysid inaad tanna uga naxdid waxaa kaloo marka loo baahan yahay iyadana gabadha laftigeedu iyadu maxaa laga rabaa gabadhan wiilku soo guursaday ma aha inay ula dhaqanto sodo iyo waxa weeye islaan iska qaylinaysa maya waa inay u eegtaa hooyadeedoo kale inay tahay waa al-umma thani waa hooyadii labaad wey waa inay u eegtaa marka inay hooyadeediioo kala tahay oo hadday hooyadeed iyo aabbaheed ka soo tagtay inay islaamtaani hooyo u noqotay oo ay reerkan ka mid noqotay oo ayna weligeed ka dhex baxaynin waa inay u eegtaa haddaba sidaa labadaa arrimood haddii qof walba uu ku fekero oo hooyadiina ay saa u fekertay gabadhiina saa u fekerto ninkiina maxaa laga rabaa wiilkii gabadha soo guursaday inuu hooyadiina hooyanimadii iyo ixtiraamkii iyo wanaaggii ay barteedii taagan tahay oo ay ka sii siyaado xaaskiisana uu noqdo waxa weye dee xuquuqdeedii iyo xaqeedii iyo xaas ahaantii inuu uga soo baxo haddaba marka isagana waxaa laga rabaa labadaa dadkan isagaa udhexeeya gabadhan isagaa soo guursaday waxaa la rabaa inuu isfahansiin iyo wanaag dhex dhigo gabadhii iyo reerkii oo markaa wanaag labadii reerkii oo dhan ay waxa weeye ku noolaadaan haddii taa la hela marka waa arrin aada u wanaagsan maxaa marka keeni kara intaa la helo waxaa keeni kara in marka horeba qofkan marka la dooranayo in diin lagu doorto innaga dhaqan baynu soomaalideena dhaqanku waxa weeye xaqiiqatan waxaad moodaa inaynu dhaqankeena diinta uu khilaafsan yahay markii la isguursanayo wiilkii waxau leeyahay gabadh baan guursanaya waalidkii la tashan mayo ee gabar buu iska shukaansanayaa anaa jecel buu ku leeyahy waa guursanaya aabbihii kala tashan mayo oo hooyadii la tashan mayo oo dadkii uga khibrad badnaayo oo caqliga lahaa la tashan mayee gabar buu iska kaxaysanaya waa arrin khalada waxaa la rabaa wiilku markuu doonayo gabadha inuu guursado inuu waalidkii la tashado inuu hooyadii la tashado aabbihii la tashado uu yidhaahdo gabadhaasaan doonayaaye balseebay idinla tahay ama marka horeba markuu doonayo inuu guursado inuu yidhaahdo guur baan doonayaaye hala ila halayla nadaamiyo oo waxa weeye gabar ha laii doono oo halayla nadaamiyo haddaan wixii lala nadaamin meel buu isaga dhacaya sidaa daraaddeed ba hadha waxaa imaanaysa marka isfahan la-aan iyo dhibaato haddaba qodobka labaad waxaynu leenahay tuxsinu ikhtiyaarahaa hooyada laftigeeda waxaa laga rabaa markii wiilkeedu uu guursanayo inay u doorto oo kala taliso dad wanaagsan reer ahludiina gabadh diin lagu soo barbaariyey inay la doorto ma aha inay qabiil u eegto oo qabiilku qaymo male waa dhammaanaya oo waxba ku tari mayo waxa weeye xoolo inay u eegto lama rabo waxaasoo dhan ma soconayso laakiin waxaa la rabaa in ay ka eegto xagga diinta waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam tunkaxu lmar'atu liarba liarbacin afar arrimood ayaa gabadha lagu doortaa oo lagu guursadaa maxay yihiin afartaa arrimood marka ay macnaha nebigu wuxuu ka warramaya xaaladda guud oo waxa weeye ninka ragga ahi uu ku doorto naagta uu guursanayo waxaa ka mid a marka afartaa limaalihaa maal hadday leedahay ragga qaar baa iska jecel waxa weeye naag xoola haysato oo wallaahi naagtan waa labantoo xoolay haysataaye iska guurso oo xoolahaa ugu xilanaya laakiin xoolihii miyay joogayaan way dhammaanayaan haddayna dhammaanna waxaaba dhici karta in la isku khilaafo oo dumarka xoolahooda oo aad iyo aad buu khatar u yahay waxaa dhici kartaba in la isku khilaafo oo dhibaato timaado walixasabihaa ay dadka ay ka dhalatay oo waxa weye dad wanaagsan inay yihiin reer wanaagsan yihiin qofku waa ku doortaa oo waxa weeye dhaqankeena soomaalida aad bay taas inoogu badan tahay oo lagama wada macnaha arrinta qabiil inay tahay oo waa reer heba lagu dooran mayo laakiin odayaashii hore waa ku dooran jireen gabadha gabadhaani ree waxa waxaa dhalay hooyadeed iyo ayaydeed iyo waxaa la eegaya awowgeed reer fiican bay ka dhalatay sidaa daraaddeed waxaa jiri jiray soomaalida dhaqan dhowaan soo gaaray oo la oran jiray gabadha iyadoo yaroo markaa dhalatay anaa ku dun xirtay dun baan ku xirtay macnaheedu waxay tahay waa i doonan tahay weyi waxaad arkaysaa gabar yaroo laba jira oo nin weyno odaya uu leeyahay gabadhaa hala i siiyo maxaa ula jeedaa gabadhaas waxa uu ka firaacayaa hooyadeed iyo ayaydeed iyo dadkii wanaagsanaa oo bay iyaduna raaci doontaa saasaa marka laga wadaa walixasabihaa inay dad reer fiican ka dhalatay ee ma aha inay qabiil iyo waxa weeye waxaasoo dhan wax qiimaha male walijamaalihaa quruxdana waa lagu doortaa quruxduna waa nisba oo waxa weye qof wixii la qurux badan ayaa qof la fool xun oo waxa weye qofku waa quruxda markaa waa isaga si u arko weli diiniha diinteedana waa lagu doortaa oo ninkii ahludiina waxau leeyahay gabadhaani haddayna maal lahayn haddayna xataa qurux badnayn anigu diintaasaan ku dooranaya mar hadday diinta ilaahay u hoggaansan tahay oo wadaag tahay oo xijaaban tahay taasaan ku dooranaya nebigu marka wuxuu inagu beeriyey taa ugu dambaysa wuxuu yihi fadfar bidaati diini bidaati diini taribat yadaag kulliibaan midda diinta leh midda diinta leh kulliibaan taribat yadaag waa kelimad habaara laakiin sidii loo isticmaalaya halhays noqotay oo waxa weeye taribat yadaagka ay gacantaadu ha boorowdo oo macnaha faqri ha kugu dhaco kale bay ahaan jidhay laakiin halhayskii sidii loo isticmaalayey ay waxay iska noqotay kelimad halhaysa oo aan markaa habaar loola jeedin haddaba marka xadiidka muttafaqan caleyh wuxuu ina barayaa doorashadan gabadha wiilku markuu dooranayo waxaa laga yaabaa ninkan dhalinyaro weeye inuu quruxda iska eego keliya inuuna diintii qaymaynin waxaa la rabaa marka aabbihii iyo hooyadii inay kala taliyaan oo diinteeda fiiriyaan oo akhlaaqdeeda fiiriyaan oo reerku sida ay yihiin iyo dhaqanka inay fiiriyaan soomaalidu dhaqankaa marka hore way lahaan jireen oo gabarh markii la doonayo waa la kantarooli jiray waa la eegi jiray bal dhaqankeeda iyo waxa weeye xataa iyagu xagga diintaba haddayna xataa ka eegin waxay ka eegi jireen bal xagga dadnimadeeda laakiin wixii oo dhan maanta waa baaba'day oo waxa weeye wixiiba maanta cidina isweydiin mayso oo wiilki wuxuu leeyahay anaa raba bes haddaad rabtid dee khalaas haddaba marka waxaa loo baahanyaha si aan khilaaf u imaanayo dhibaato in gabadha diin lagu doorto gabadha diintale waxay garanaysaa sadohdeed inay tahay hooyadeed way ixtiraamaysaa waayo diintii bay garanaysaa oo diintaa amraysa inay ixtiraamto waay qodobka saddexaad waxaan kusoo qaadaynaa tuqadiru xaqiiqata wujuudiha fi beyti zawjiya waxaa loo baahan yahay hooyada muslimaddaa gabadhan wiilkeedu soo guursaday waxaa ka dhaxaysa ixtiraam iyo wanaag iyo wada shaqayn iyo waxa weeye waxyaalo badan oo wanaaga ayaa ka dhexeeya laakiin waa inay xornimo u siisaa oo aynan ku faragelin arrinteeda iyada iyo ninkeeda zawjiyadeeda gurigeeda maamulkeeda waa in loo daayo gabadha oo waa arrin aad iyo aada u khaldan inay sodohdu isku daydo inay gabadhaas wiilkeedu qabo ay guriga ku maamusho oo gabadhii markaa waxay noqonaysaa iriiri baa gelaya oo qof shaqaale ah oo kale markii gurigeedii looga sarreeyo oo amar la siinayo oo waxa weye lagu maamulo dhibaata imaanaysa bal maxaa loo baahan yahay waxaa loo baahan yahay in gurigeeda iyo maamulkeeda loo daayo oo aan lagu faragelin oo iyada iyo ninkeedu ka tashadaan masiirka reerkooda iyo waxa weeye habka ay reerkooda u dhaqanayaan laakiin hooyadii waxa ay leedahay oo waxa weeye looga baahan yahay nasiixa nasiixa looga baahan yahay wixii wanaaga waa u naseexaynaysaa wixii wanaaga oo dhan way u naseexaynaysaa hadday wax khalada aragtana wixii khaladka ahaa wiilka ku dirimaysee waxay isku dayaysaa inay waxa weeye iyada laftigeeda u naseexayso oo si wanaagsan oo degan ugu naseexayso ayaa la rabaa cadaalad iyo waxaa la rabaa wanaag in la sameeyo oo xataa haddii wiilka iyo gabadhu iskhilaafaan inay wiilkeedii la safato keliya maaha hooyadii ama haddii ay gabadheedii la safato hooyadii kalena bal waxaa loo baahan yahaa labadaba in cadaalad iyo wanaag iyo wax wanaagsan waxa weeye loo la dhex dhigo oo waxa weeye qofkii gardaran la yidhaahdo waxa weeye gardarada jooji haddaba hooyadii saa u fekerta oo arrinta noocaasa ogaata oo ogaata sideedaba wiilkan ay dhashay laabudda waa arrin sunno ah oo allihii subxaana qaadirkaa dadkoo dhan ugu talagalay inuu qof walba uu waxa weeye qof kale guursanayo haddaba marka wiilkii hooyadii way rabtaa wiilkii inuu guursado oo ilmo ayeeye utaa ay yimaadaan oo carruur dhalato reerkii tarma way rabtaa laakiin maxaa loo baahan yahay in lagu dadaalo sidii wiilka iyo gabadha wanaag ay u dhex mari lahaayeen laakiin reerkeeda iyo maamulkeeda faraha looga qaadi lahaa hadday dareento marka hooyadii dhibaato oo khaladaad ay ku aragta gabadhii way u naseexaynaysaa ee ku dirimaysa ninkii waayo waxaa dhici karta mararka qaarkood inay noqoto gabadhii gabarh khaldan inay dhibaato keento haddii ay marka waxaa ku aragto way u naseexaynaysaa hadday hooyadii khalad gasho oo waxa weeye maaragtay ay dhibaato aragtana waxa weeye way ka soo noqonaysaa oo khaladkii way ka soo noqonaysaa waayo ilaahay baa leh ina aladiina ataqow idaa masahum daa'ifun min ashaydaani tadakkaruu fa idaa hum mubsiruun qofka muslimkaa haddii uu khalad ku dhaco waxa weye waa inuu ka soo noqdo daba maxaa marka loo baahan yahay naseexada addiinu naseexa buu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam diintu waa naseexo qof walba oo muslimana waa laga rabaa inuu qofka kale u naseexeeyo laakiin marnaba waxaan la ogolayn in waxa weeye lagu farageliyo waxa weye reerkeeda iyo gurigeeda iyo maamulkeeda in lagu farageliya lama ogola marka tansaxu walaa tatadakhaluu fi lkhusuusiya hooyadii aabbihii adeerkii waalidkii wiilkana waa u naseexaynayaan gabadhana waa u naseexaynayaan laakiin ku faragelin mayaan waxyaalahooda iyaga khaaska u ah masiirkooda iyo dhaqankooda reerka ku faragelin mayaan oo waxa weeye labadii qof oo isqabay ayaa xornimo la siinayaa inay reerkooda dhaqdaan marka naseexo waa la ogoliye waayo nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam addiinu nasiixa diintu waa naseexa oo in la isku naseexeeyo ayaa la rabaa haddaba labadan qof iyagu noloshooda ha qaybsadeen maadaama ay noloshooda wixii ilaahay isugu xalaaleeyey ay ku dhaqmayaan ay diintoodiina ku dhaqmayaan wax khalada markii lagu arko labadooda mid ka mida ama labadoodaba waalidkii inay u naseexeeyaan bay leeyihiin laakiin inay farageliyaan oo waxa weeye ay tadaakhul ku sameeyaan oday iyo hooyo midna uma banaana aabbihi hooyo midna waa inay banaanka ka maraan oo wixii tala iyo wanaaga siiyaan laakiin ayna dhex gelin way waxaa kaloo marka loo baahan yahay qodobka shanaad taburuhaa wa tuxsinu mucaamalataha waxaa laga rabaa hooyadii iyo gabadhiiba baarinimo qofba qofka kale inuu baari u noqdo weliba khaasatan gabadha waxaa la rabaa inay u noqoto sodohdeeda gabadhii gabadheedii oo kale baariyad inay u noqoto ogow awal baynu soo sheegnay oo waxa weeye wiilkan ninkan ku qaba markaad hooyadii wanaajisid oo hooyadii wanaag u samaysid wuxuu aad buu usii jeclaanayaa xaaskiisii wuu kusii jeclaanayaa akhti filah waayo sababtu wuxuu arkayaa inaad wanaagiisii jeceshahay naag marka hooyadaa wanaajinaysa oo aabbahaa wanaajinaysa oo dadkaagii wanaajinaysa waa naag aada u qaaliya wey naag la quuri kara ma aha bal adigiiba markaas wanaag bay kuusii noqonaysaa ninkana sidoo kalea laga rabaa inuu waxa weeye wanaajiyo waxa weeye faamilkii gabadha oo dhan hooye iyo aabe iyo waxa weye qaraabadii o dhanba haddaba marka waxaa loo baahan yahay haddii ay u naseexaynayso inay wanaag ugu naseexayso hadday aragto hooyadii gabadhii inay wanaag samaynayso inay wanaaggii ku sii booriso oo usii caddayso oo waxa weye ay aada iyo aada ugu sii booriso ayaa la rabaa ay ku baraarujiso tiraahdo wax fiican baad samaysay aad baad u wanaajisay ay waxa weeye hididiilo sii geliso waatuu ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawlan sadiida macnaha wax markii aad dhahaysid qowl wanaagsan dhahayaa la yihi sadiidan qowl wanaagsan oo sawaaba oo meesha ku habboon waa in la keenaa haddaba waxaynu u baahan nahay marka labada qof inay saas ku wada noolaadaan oo gabadhii ay reerkii saa ku dhex gasho oo waxa weeye ay noqoto gaba reerkii ka mida oo qowlkeedu muxtaram yahay oo aan dhibaato loo arag oo waxa weeye saa lagu soo dhoweeyo ayaa aada iyo aada u wanaagsan hadday marka taa dhacdo ay gabadhiina iyaduna noqoto gabadhaa wanaagsan wanaagsan oo dadkii hagaajinaysa waxaan markaa helaynaa faa'iido aada iyo aada muhiim u ah oo ah in cadaawaddii ay meesha ka baxdo cadaawaddii inay meesha ka baxdo oo hooyadiina ay niyad wanaagsan oo ay aragto gabadhaani gabar wanaagsan oo dhaqaalaynaysa oo aada u fiican inay tahay gabadhiina markaa ay dareento inay hooyadaani hooyo wanaagsan tahay labadii qofba wanaag bay helayaan ninkii gabadha qabana wanaag buu helayaa reerkii oo dhan wanaag iyo wax fiican baa imaanaya marka haddaba waxaa dhici karta marka inay dadkii isku khaldamaan oo khalad uu dhaco maxaa la samaynaya qodobkan lixaad baynu kaga hadlaynaa xakiimatun caadilatun fii xukmihaa waxaa la rabaa hooyadii inay noqoto qof xakiimad ah xakiim waxaa la yidhaahdaa qofka garanaya kalaamka meeshuu dhigayo ku habboon yahay qofka safiiha waa qofka hadalka dhacdhacaya oo hadalkii aan ka fiirsanaynin laakiin qofka xakiimkaa waa qofka garanaya ereygaani meesha uu ku fiican yahay meesha uu ku habboon yahay ayuu dhigaya haddaba haddii ay noqoto hooyadii qof xakiimada gabadhiina ay noqoto qof xakiimad ah oo qofba qofka kale haddii uu khaldan yahay si xikmad ah u qancinaya matsalan tusaale soo qaado gabadhii sodohdiiba waa waaba sodohdii baa ku xumaatay waama waxbay dhibaatay ku samaysay ama way cayday ama waxbay ku samaysay hadday gabadhu marka gabar caqli loo xakiimada tahay la ficil tami mayso oo lamur lamumrin muran la keeni mayso oo intay murankii iska dayso ayay waxa weeye dejinaysaa oo hooyo isdeji saan maaha way dejinaysaa wixii xumaana oo ay ku samaysayna wanaag bay ugu bedelaysaa waayo ilaahayga subxaana qaadirkaa baa yidhi walaa tastawi alxasanatu wala asayi'a idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa cadaawatn kaanahu waliyun xamiim wama yulaqaaha ila aladiina sabaruu wama yulaqaaha ilaa duu xadin cadiim u fiirsa aayadan waa aayad caama oo meel walba waxa weeye qofku uu naftiisa ku badbaadin karo walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a xumaan iyo wanaag ma sina oo wax isa siman ma aha wanaaggaa fiican haddaba maxaa la rabaa idfac bilatii hiya axsan haddii hooyadii kugu xumaatay gabar yahay oo dhibaato kuu geysato adigu wanaag ugu bedel haddaad marka wanaaggi ugu bedeshid oo aad wanaaggii ugu bedeshid waxaa imaanaysa inay hooyadii ku jeclaato oo wanaaggaagii kugu jeclaato oo cadaawaddii meesha ka baxdo waayo bal u fiirso idfac bilatii hiya axsan buu yidhi ilaahay haddaad saas samaysid maxaa helaysaa faida aladii baynaka wa baynahu cadaa-u ah kaanahu waliyun xamiim kii adiga iyo isaga ida dhex tiilay cadaawaddu waxaad moodaaba inuu noqday mid aad iyo aad xamiima oo ku jecelo waxa weeye aad iyo aad ku jecelo weligaaga haddaba marka qofka aad arrintaa u isticmaalaysidna gabar yahay waxa ugu mudan waxa weeye qofka waaridka ah ama hooyadii ku dhashay ha noqoto ama hooyadaa ninkaaga dhasho sodohdaaya ama sodogaagi kulli ha noqoto hooyadiina sidoo kalea laga rabaa haddii gabadhii ku xumaato waxaa la rabaa inay wanaag ugu bedesho hadday wanaaggii ugu bedesho oo waaniso oo wanaag ugu bedesho waxay noqonaysaa markaa mid jecel oo waxa weye xumaantii o dhan ilowday laakiin ilaahay halkan wuxuu inoo caddeeyey wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu arrintan sabir bay u baahanta ma aha qof aan sabrin ma gaari kara arrinta noocaasa oo qofkii sabir badan ayaa arrintan heli kara haddaba ukhtilmuslima haddii ay dhacdo inay sodohdii kugu xumaato idfac bilatii hiya axsan wanaag ugu bedel wax walba xumaana haddii ay dhacdo hooyoy inay gabadhii kugu xumaato idfac bilatii hiya axsan intii reerka la burburin lahaa oo dhibaata imaan lahayd waxaa wanaag diinteennu ina faraysaa idfac bilatii hiya axsan ayaa la rabaa waay haddaynu marka saa helno oo wanaaggaa ku dadaalno waxaa imaanaysa in ay xumaantii meesha ka baxdo oo dadkii isjeclaadaan oo aan wax dhibaataa markaa imaanin oo waxa weeye maaragtay aada iyo aad wanaag u yimaado waxaa kaloo loo baahan yahay in labada qofba ay dulmiga iska ilaaliyaan dulmigu waa arrin khatara qofna yuuna isku dayin qofka kale inuu dulmiyo ninka laftigiisa yuu isku dayin haddii khalad yimaado inuu dulmi sameeyo waxaa la rabaa cadaalad hooyadii markii ay wiilkii iyo iyo xaaskiisii hadday isqabtaan oo dhibaata timaado waxaa la rabaa inay u cadaalad samayso haddii hooyadii iyo gabadhii ay khalad dhex maro waxaa la rabaa in cadaalad la sameeyo waa qaacido caama ilaahay baa ina leh wa idaa qultum facdiluu walow kaana daa qurbaa cadaalad sameeya oo qof walba xaqiisa siiya oo marnaba ha xadgudbinina wa idaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadli ilaahay baa ina amraya haddaad laba qofka u kala garnaqaysid labaday doonaan ha noqdeen say doonaan ha kugu kala dhowaadeen cadaalad samee oo u cadaalad samee laakiin mar walba waxaan ku boorinaynaa waa inay dumarku ogaadaan gabdhuhu waa inay ogaadaan hooyadu si walba oo ay u khaldan tahay in marnaba mar walba in loo dulqaato wey waayo waa hooyo ma jirto gabar hooyadeedii dhashay la garramaysa marka gar ha la dhiganin sodohda oo ha iska hor imaanina oo ha isku qabsanina oo mar walba adigu waxaad noqotaa midda sabraysa wakti fillaah waayo sababtu waxa weeye waa hooyo hooyana in loo sabro ayaa waajiba waayo sababtu waxa weeye xaqeeda lama gudi karo oo waxa weye xaqeeda aada iyo aad u weyn oo waxa weeye lama gudi karo haddaba gabadha muslimadda oo caqliga leh waxaa loo baahan yahay inay saa ku dhaqanto oo cadaalad samayso oo waxa weeye reerkii ay saas lagu badbaadiye ayaa la rabaa oo aan marnaba noqon reerkii reer waxa weeye tanaaqud iyo dhibaato ay timaado looma baahna wa ilaa haddii kale waxaynu ku dhacaynaa cadaawad iyo dhibaato soomaalideennana aad bay ugu badan tahay gabar reer baad arkaysaa hooyaad arkaysaa gurigii wiilkeeda aan tegaynin oo waxa weeye odhanaysa naag khayr daran buu qabaa oo gurigii o dhan ka go-aysa waa arrin aada iyo aada u xun waayo sababtu waxa weeye reerkii dee inkaar baa ku dhacaysa inkaar ayaa reerkii ku dhacaysa markii hooyadii ay ciil qabto reerkan inkaar baa usoo hoyanaysa marka sidaa daraaddeed si aan dhibaato reerka ugu dhicin oo ilmihii u imaanin dhibaato ayaa waxaa la rabaa in hooyadii daa'iman loo dulqaato oo waxa weeye wanaag loo sameeyo haddaba marka innaga dhaqan ahaanta soomaalida waxaad arkaysaa sodoga gabadhu gabadha wiilkiisu qabo ixtiraam baa ka dhexeeya oo weligood iyagoo ishaysta arki maysid ila alqaliil mooye laakiin sodohda way badan tahay inay dhibaata timaado maxaa u sababa sababta waxaa keenaya waa arrin waadixoo qof walba garan karo dumarku gurigii bay wada joogaan waxaa dhici karta in meel la wada degan yahay waxaa dhici karta in jikadii la wada gelayo maantoo dhan gurigii baa la wada joogaa waa dumaroo waxbaa la wada qabanaya waa la isdhex gelayaa waxaa dhici karta marka khaladaad badan baa imaanaya dadku markay in badan isdhex galaanna khaladaad baa yimaada laakiin odhadii maantana gurigaa ka maqan yihi intay is arkayaan baaba yarba oo waxaa dhici karta salaantaa iyo see la yahay iyo mooye inayan is aragba haddaba marka ma aha cadaawad iyo dhibaato hooyadu wadatee waa dhexgalkan la isdhexgelayo iyo wada joogga iyo wada sheekaysiga ayaa keenaya sidaa daraaddeed baa waxaa arkaysaa haddii laba meelood la kala degan yahay dhibaata imaan mayso oo waxa weye waa laisku soo xiisayaa oo wanaag iyo waxaa ka dhaxaynaya xiriir wanaagsan marka waa in aad iyo aad dumarku arrintaa ugu baraarugaan oo waxa weye ay arrintaa u gartaan in waxa weye loo dulqaatan ay u baahan tahay oo aan dhibaato lagu xalin qeybtaa waxaan uga soo baxnay marka waa qeybtii koowaado waxa weeye gabadhii wiilku uu qabay tan walaalkaa uu qabana waa la mid waayo sababta waxa weye walaalkaa iyo waxa weeye wiilkaad eedada u tahay iyo kulli waxa weeye waa gabadhaas qaraabaa lala la wada noqotay sodoh baad u tahay dumaashi baad u tahay kulli marka saas oo kale baa la rabaa in loola dhaqmo oo aan dhibaato loo geysan oo reerkii inay ka mid tahay la ogaado qeybta labaad waxa weeye marka seebay ula dhaqmaysaa hooyada muslimadda sihrigeeda maca ashaariha ashaarka waxa weeye waa jamcu sihir sihriga waxaa la yidhaahdaa wiilka aad u tahay sodohda oo gabadhaada qaba wiilka gabadhaada qaba oo aada sodohda u tahay odaguna sodoga u yahay see loola dhaqmayaa isagana waxaa imaanaysa oo xaqiiqo ah sidii tii horeo kale weeye waayo wiilkan gabadhan adigu aada dhashay aan ka soo qaadno hooyo wiil iyo gabar dhashay wiilkii gabar buu soo guursaday gabadhiina wiil baad guursaday isbedel baa yimid marka meeshii shala wiil iyo gabar baad haysatay maantana wiil iyo gabar baad haysataa marka gabadhaadiina gabadhaanaa kuu bedeshay hay gabadhii hadday kaa tagtay gabadhaanaa kuu bedeshay oo kuu soo xirootay marka isbedel unbaa meesha yimide waxaa loo baahan yaha marka inaad gabadhaadii oo kale ka dhigtid seebaad marka u eegeysaa waxaa lahay inaad ka dhigtid wiilkaagii oo kale wiilkan gabadhaadii kuu keentay inaad wiilkaagii oo kale ka dhigtid baa la rabaa oo wiil unbaa kuusoo kordhay marka ugu horeysa qodobka ugu horeysa nadratuhaa ila sihri ee wiilkan sodohda u tahay seebay u eegeysaa waxay u eegeysaa oo macnaha aaminaysaa eegidda halkan waxaa laga wadaa ay ictiqaad waxaad ictiqaadinaysaa oo qalbiga gashanaysaa wiilkaani inuu yahay wiilkaagii oo kale waayo dee wiil buu unoqonaya weesadii ka jebin mayo oo maxram buu u yahay oo waxa weye hooyo hooyay u noqotay iyaduna waxa weye marka waa wiilkaagii wax walba oo wanaaga oo shalay wiilkaagu kuu samaynayey ayuu isaguna diyaar kuula yahay inuu kuu sameeyo oo wiilkaagiibuu noqday waxaa la rabaa marka inaad wiil ka dhigatid oo aadan marnaba u arkin inuu shisheeye yahay oo waxa weye adiga shisheeye kaamaa hadduu xataa qabiilkiisu uu shisheeye kaa yahay oo ajnabi xataa uu noqdo soomaaliba uusan noqonin adiga waa wiilkaagii oo wuxuu kuu noqday wiil buu kuu noqday marka sidii gabadha aada u eegeysay un baad u eegeysaa oo waxa weye aada uga dhiganaysaa wiilkaagii oo kale qodobka labaad waxa weeye tu tuxsinu ikhtiyaarahu waa inay doorato hooyadu iyo aabbuhu gabadhooda ninka ay siinayaan akhlaaqdiis iyo diin waa inay ku doortaan diin iyo akhlaaq waa inay ku doortaan waayo nabiga calayhi salaatu wasalaam baa arrintaa ina faray oo wuxuu yidhi idaa jaa'akum man tardawna diinahu wa khuluquhu fazawijuuhu haddii uu idin yimaado oo idinka soo doono ay gabar idinka doono oo yidhaahdo gabar ha la isiiyo man man tardawna diinahu qof ninkaa diintiisa ka raali noqotaan waa inay diintiisa laga raali noqdaa wa khuluquhu iyo akhlaaqdiisa labadaas shardi baa ragga loo xiraa labadaas shardi maal iyo waxaasoo dhan lagu xujayn mayo iyo qurux iyo qaymo male laakiin maxaa laga rabaa waa inuu noqdaa nin diin leh oo diintiisu hagaagsan tahay ma aha inuu noqdo shardi maaha inuu caalim yahay diintoo dhan yaqaan laakiin waa inuu noqdaa laba shardi mid laga helo i'timaaru awaamir illaah awaamirtii ilaahay waa inuu fulinaya oo diintii ilaahay waa inuu ku taagan yahoo fulinaya waijtinaabu nawaahiih wax walba oo xaaraamana waa inuu banaanka ka maraya labadaa qofka laga helo waa saaxibu diin weeye diininla weeye hadduu marka kusii darsado cilmi iyo dalabulcilmi iyo wanaag hadda waa kasii fiican yahay waa arrin aad iyo aad u wanaagsan marka waxaa loo baahan yahay in diintiisa lagu qanco oo nin salaadii ku cayaaraya oo soonkii ku cayaaraya oo gabadhii hadhow akhlaaq akhlaaqdeedii iyo diinteedii halaynaya lama rabo waxaa la rabaa mid gabadha wax ka faa'iidayso oo biri waxa weeye diintii ku tarbiyeynayo oo masaajidka geynaya oo diintii baraya ayaa la rabaa in gabadhi la siiyo hay oo naar ka badbaadinaya ilaahay baa leh maaragtay quu anfusakum wa ahliikum naara hadduu marka uuna diin garanaynin oo eber yahay oo faasiq yahay hadda naar buu u jiidayaayo naar ka badbaadin mayo marka idaa jaa'akum man tardawna diinahu midaad diintiisa ka raali noqotaan hadduu idin yimaado ay gabar idinka soo doono wa khuluquhu akhlaaqdiisana ka raali noqotaan akhlaaqdu waxa weeye waa waxa xun inuu qofku banaanka ka maro khawaarimulmuru'a waxyaalaha akhlaaqda xumaynaya oo waxa weeye dhacdhaca faraha badan ama waxa weeye khaladaadka faraha badan oo waxaad arkaysaa qof diin leh laakiin akhlaaqdiisii aadan u bogeynin marka waa shardi waa in ninka diin iyo akhlaaq uu isku darsadaa ma aha diinta keliya in la eego waa wadaad keliya oo garkuu la baxay surweelkuu gaabsaday waxa weeye taa keliya kuma filla si kasta waxa weeye garna ula baxo qamiiskana ha gaabsadee akhlaaqdiisana waa in la eegaa waa inuu nin akhlaaqli yah oo dabeecadiisi iyo dhaqankiisi iyo akhlaaqdiisu ay wanaagsan tahay oo diinta ku toosan oo akhlaaqdana waxaa miisaan u ah waa wixii diinta ilaahay aan waafaqaynin oo waxa weeye dadkuna curfigooda markaas aynan xumaan ahayn oo khawaarim almuruu oo dhan banaanku ka maraya haddaba nabigu wuxuu leeyahay fazawijuuhu u guuriya gabadha ha u diidinina qabiilkuu doona ha ahaado meeshuu doona ha ka yimaado mar hadduu muslim yahay oo leeyahay laa ilaha illa allah maxamedun rasuulullah ilahay mooye ilaah kale ma jiro nebi maxamed maaha nebi kaloo aan raacayaa ma jiro mar hadduu labadaa qirayo diintiisiina ku toosan yahay akhlaaqdiisiina fiican tahay waxa weeye waa akhuuka fi diin qabiilkuu doonaado waddankuu doona ha ka yimaado u guuri gabadha nebigu wuxuu yihi ilaa tafcaluuhu takun fitnatun fi lardi wa fasaadun cariid haddiidan saas samaynin waxaa imaanaysa fitan fara badan iyo dhibaato waa dhacday markii gabdhihii ay gacanta ka baxeen oo gabadhii iyadu ikhtiyaarkeeda ay ninkay rabto inta shukaansata raacayso oo waxaad arkaysaa aabbaa gabadhiisii laga soo doonay oo nin wuxuu yihi gabadhaada isii markaasuu yihi niyow nin fiican baa tahay gabadhi waan ku ogolahay laakiin bal iyadaan weydiinayaa bal xaaladeedaan waraysanaya gabadhii baa aabbaheed u tegi iyo hooyadeed waa la weydiiyey waxaa la yidhi ninkaasaa ku soo doonay waxaa rabnaa inaan ku siino wallahi bay tiri aabba ma xuma laakiin inaan idiin sheegaan rabe nin baanba saddex sano wada soconnay oo sheekaysanaynay oo hadda noo soo dhammaatay oo aan barabay hadda inaan idiin sheego ayu diinin haada gabadha saddex sano nin shukaansanaysay oo hadda meel kula sheekaysanaysay oo aabbaheed iyo hooyeed ayna war u haynin oo aan la aqoonin oo guriga imaanin oo waxa weeye cidina garanaynin bal fasaadka intaa fara le ka badan muxuu yahay fasaad intaa ka badan baa jira meeshii la doono la isku raacayey haye xumaan oo dhan lagu dhacay taasaa inagu keentay marka in waxa weeye markii biri meelaha inta la isku xumeeyo oo ay uur yeelato gabadhii la isku dhaco hadhow la yidhahdo ha la isku ceeb asturo oo ilmo wacala oo aan diinta islaamka ogolayn reerkii lagu soo dhex daro haye haddaba marka fasaadka nebigu inooga digayay waa kaa maantana waynu haynaa haddaynu soomaali nahay aad buu inoogu buuxaa in badan baad arkaysaa reero badan oo waxa weeye awlaaddoodii aynan saxiix ahayn oo waxa weeye sababtu maxay tahay iyadoo uur leh oo ilmawa calawada baa laleeyaha ku qaado oo ha lagu ceel asturo haye meherba xagee ka qabanayaa naag iyadoo dhanba xaamilaha uur leh waa wax khalada wey markaasaa waxaa imaanaysa in hadhow waxa weeye dhibaata timaado reerkaasna wuxuu u badan yahay inuunan dhisnaanin waayo sababtu maxay tahay dabeecad baa jirta raggoo dhan ay ka siman yihiin oo fitro ku abuurana dumarku waa inay ogaadaan arrintaas xaqiiqatan dumarku waa inay arrintaas ka dhaadhacdo weliba gabdhahaan uga digayna ha ogaato ninkii xaaraan ugu tegay inuunan biri aaminaynin wuxuu isleeyahay middaani kollay naag fiican ma aha sidii adigaba ay ku ogolaatay bay nin kalena u raaci doontaa shaki buu kaa qabaa marka sidaa daraaddeed reerkii ma sii taagnaanayo inuu reerkaa dumo bay u badan tahay haddaba waxaa loo baahan yahay oo aan ku boorinaynaa gabdhaha gabadhii doonaysa ninay waxa weeye gurigiina ha yimaado oo aabbaha iyo hooyada ha ku weydiisto oo ninka ku doonaya yuu meelaha kuula dhuudhuumanin waa arrin dabeecadda islaamka dhaqanka islaamka khilaafsan oo aan wanaagsanayn allihii subxaana qaadirkaa intii ku dhacdayna haynaga cafiyo inta kalena waxa weeye inuu ilaahay ka badbaadiyo ayaan ilaahay uga baryaynaa oo waxa weye rabbigii subxaana qaadirka ka baryayna haddaba marka haddii ninkii saa loo doorto oo wanaag lagu doorto waxaa imaanaysa markaa inuu reerkii wanaag iyo waxa weeye wax wanaagsan laga helo qodobka ku xiga tukrimuhu waa waa la karaamaynayaa ninkii wa taburuhu baari baa loo noqonaya hooyadii waxaa la rabaa wiilkan ay sodohda u tahay inay baari inay wanaag u samayso oo karaamayso oo wanaag u samayso isagana waxaa la rabaa inuu sodohdii baari u noqdo oo waxa weeye hooyadiis oo kale weeye waa hooyadii labaad waa inuu waxa weeye baarinimo iyo wanaag ayaa la rabaa haddaba mar haddii dhaqankaa islaamiga oo wanaagsan uu qofkii ku dadaalayo oo labadii qofba uu wanaaggaa dhex marayo waxaa imaanaysa inuu gurigii noqdo guri aad iyo aad u wanaagsan oo waxa weeye sharaf leh waxaa loo baahan yaha marka hooyadii inay ku fakerto wiilkan gabadhaada qaba in uu yahay wiilashaadii oo kale oo gurigii markuu yimaado si sharaf leh soo dhoweyn wanaag uu kala kulmo xaqiiqatan dhaqankaa innagu waa ku fiicannahay oo sodohdu aad bay u ixtiraamaan sodohdu waxa weeye wiilka gabadheeda qaba aad iyo aad bay u ixtiraamaan oo waxa weeye aad bay ugu badan yihiin wiilashuna waa ixtiraamaan ee meesha dhibaatadu ka dhacdo waxa weeye waa sodohda waxa weeye markii gabadha wiilku qabo iyo sodohda ayaa badanaa dhibaato dhex marta waxaa kaloo loo baahaya qodobka ku xiga tuciinu ibnataha calaa xusni tabacuriha zawjaha waxaa la rabaa hooyadu gabadhii waa ka caqli badanta hooyadii gabadheedii markii la guursaday waa ka waaya aragsan tahay waxa weeye waxyaalaha ragga lagu soo jiito way ka taqaanaa waxaa la rabaa marka inay gabadheeda daa'iman waaniso waaniso oo waxa weeye ninkeeda sidii aynu u soo marnay wasiyadii dahabka ahayd oo hooyadii la dardaarmaysay gabadheeda oo tobanka dardaaran siisay inay waxa weeye warkiisa maqasho inay wanaajiso waxyaalo badan aynu soo sharaxnay saasaa la rabaa waxaa loo baahan yahay hooyadii haddii ay aragto gabadheedii khaladaad ay ninkii ka gelayso inay tiraa naa ka joog naa ha gelin arrintan ee waxa weye ninkaaga hagaaji oo ninkaaga waa inaad wanaag u samaysaa si uu ku jeclaado oo wanaagiisoo dhan aad waxa weeye kasbatid oo aad iyo aad ay arrintaas ugu dadaashaa la rabaa hadday ku aragto marka ad adayg iyo qallafsanaan iyo in ay doonayso dumarka qaar baa waxaa lagu ibtireeyey inay isku dayayaan inayba dee ninkii iyadii ka qaalib noqoto oo waxa weeye ay ninkiiba waxba u ogolayn hooyadii marka waxaa la rabaa hadday aragta gabadheedii oo waxyaalaha noocaasa samaynaysa inay tiraahdo ka joog ka joog arrintaana samayni oo ay ka celiso waxaa la rabaa inay aada iyo aada arrintaas ugu dadaasho hooyadii oo arrintaas ay ka waaniso ayaa la rabaa qodobka ku xigaa caadilatun waxay noqonaysaa mid u cadaalad samaysa laa tataxayazu libnataha haddaad aragtid ninkii gabadhaada qabay iyo gabadhii oo khilaaf dhex maray cadaalad samee cadaalad samee oo marnaba gabadhaada hala safan marnaba wiilkaaga hala safan oo dhibaata waxaa imaanaysa labadii qof markay iskhilaafaan reerkii gabadha dhalayna gabadhii bay la safanaya reerkii wiilka dhalayna wiilkii bay la safanaya cadaawad iyo dhibaataa imaanaysa ilaahayna wuxuu ina leeyahay waidaa qultum facdiluu cadaalad sameeya walaw kaana daa qurba haddii gabadhii khaldan tahay waxaa la rabaa hooyadeed iyo aabaheed inay yidhaahdaan aad joog waad khaldan tahay oo khalad baad ku jirtaaye ka joog arrintan hadday ho wiilkii la arko inuu khaldan yahay waa in waalidkii dhahaan joog waad khaldan tahay khaladkan ka joog oo waxa weye arrintaa waa in labadiiba cadaaladdaas iyo wanaaggaasuu ku imaan karaa wanaagu wa ilaa haddii kale oo waxa weeye dhinac walba qolaba dhinac la safato mashaakil baa imaanaya waxaa kaloo faa'iidaahoo la rabaa hooyadii maadaama ay gurigii joogto oo waxa weye ay daa'iman arkayso gabdhihii say wax u isticmaalayaan inay hadday aragto israaf badan inay ku jirto oo xoolihii khasaarinayso inay tiraanaa ilaahay ka baq oo waxa weye ninkaaga xoolaha ka khasaarinin ee waxa weeye dhaqaalaha iyo wanaag baa loo baahan yahay ilaahay wuxuu leeyahay oo ku ammaanay cibaad araxmaan waaladiina idaa anfaquu lam yusrifuu walam yaqturuu wa kaana bayna dalika qawaama addoommada ilaahay wanaagsan oo cibaaduraxmaan waxaa lagu yaqaan markay wax bixinayaan israaf ma sameeyaan gacan adaygna ma sameeyaan oo kuma ciriiriya ee dhexdhexaad wasad ummaddan waa ummatul wasad baa la yidhahdaa wax walba waxaa la rabaa dhexdhexaad iyo cadaalad iyo dhexdhexaysi ee lama rabo in dhibaato lagu dhaco waayo xoolaha oo lagu cayaaro dhibaatay keena waxaa kaloo loo baahan yahay hooyadii hadday aragtay gabadhii inay ninkii aynan adeecaynin oo qiwaamadiisii aynan ogolayn waayo dumarka qaar baa dabeecadoodu adag tahay oo waxaa dhici karta in maare ninkii u waayo allihii subxaana qaadirkaana waxa uu leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa raggii dumarka iyagaa mas-uul ka ah qayim waa qofka wax maamulaya guriga waxaa maamulaya oo mas-uulka ah waa ninka haddaba marka waxaa loo baahan yahay inay gabadhii ogolaato inay ninkaani maamul uu guriga ku leeyahay oo amarkiisi uu socdo laakiin hadday tiraahdo may ana amiir wa anta amiir laba amiir waxa weeye hal wax ma maamuli karaa dowlad laba madaxweyne ma yeelan karto doon laba naakuuda ma yeelan karto baabuur laba qof ma wada wadi karto haddaba gurina laba qof ma wada wadi karto waxaa la rabaa madax sare iyo madax hoose in la kala noqdo masalan dowladda wasiir iyo madaxweyne waa maamuli karaan marka gabadhii waa wasiirkii guriga waa wasiirkii arrimaha gudaha guriga iyo maamulkiisa iyo shu-uuntiisa lagu faragelinayo oo waxa weeye jikadeeda iyo hawsheeda iyo maanta wixii la karinayo ninka lama rabo inuu farageliyo oo soomaaliduba waxay yidhaahdaan aad bay arrintaa laisugu caayaayo ninka dumarka iyo jikada iyo meelaha eeg eega qorqoday yidhaahdaan waa nin aada u xun ama cuntada iyo wax weyweydiiya ama cuntada markii lasoo kariya wax ka sheega waa nin aada u xun bay yidhahdaan waana xaqiiqa waa nin aada u xun ma fiicna dumarku wax walba oo xagga cuntada markay soo kariyaan waa in maasha allah la yidhahdaa wax ka fiican male wax fiican baad samaysay waayo khalad weeye qof maanta oo dhan hawlaysnaa in wixiisii la caayo nebiguna aad buu unahaya arrintaa oo ma wanaagsana dhaqankii nebigana ma ahayn haddaba macalshaahidkeena halkan waxa weeye alrijaalu qawaamuuna cala annisaa dumarkii waxaa mas-uul ka noqonaya oo mas-uul ka ah raggii ninkii qabaydaa mas-uulkaa waa inay u ogolaataa dumarow marka waxaan idinku waaninaya khaasatan dumarkiinaan qurbaha u soo baxay war raggiina mas-uuliyadda u ogolaada war guri aan mas-uuliyad lahayn aakhirkiisa baaba baa u dambeeya war naa keligeed masiirka reerka ma wadi karto nebigu wuxuu yidhi lan yuflixa qowmun wallow amrahum imra'a ma liibaanaan qolo arrinteeda iyo maamulkeeda u dhiibatay qof dumara maxay tahay marka arrintaa haddii reerka keligeed naantu maamusho oo iyadu say rabta ay yeesho oo aan ninka waxba laga tala weydiinin gurigaa baaba' baa u dambeeya oo waxa weye aakhirka wuu baaba'aya ilmahaana waa kala dhacaya waa sida caamkaa laakiin waxaanu aragnay oo xaqiiqa ah oo jirta rag badan oo dumarku ka fiican yihiin oo kuwa maanta marfishada jaadka fadhiya ama waxa weeye naftoodii oo dhan dhumiyey ama n kuwaa dumarka dhaama laakiin waxaa laga hadlayaa nin raga oo doonaya reerkiisii inuu maamusho oo reerkiisii uu badbaadiyo oo u shaqaynaya oo dhaqaale u samaynaya oo maamulaya oo biilaya oo rafanaya mas-uuliyadda ha ka qaadin haddaad mas-uuliyaddii ka qaadid waxaa imaanaysa dhibaato isagiina cadaawad buu kuu qaadaya marka waa in la wada shaqeeya oo labadii qof waxay u baahan yihiin in reerkii la wada maamulo oo la wada shaqeeyo oo la wada tashado laakiin loo daayiyo talada iyo kaba dambaynta iyo masiirka inaan ninka laga maroojin ayaa la rabaa waayo haddii kale duwaamadii waa dhumaysa marka hooyooyinka waxaa la rabaa inay gabdhaha ka dhaadhiciyaan inay ninku uu qiwaamo leeyahay oo allihii subxaana qaadirkaa uu siiyey walirijaali calayhina daraja mas-uul baa laydinka yahay laakiin ma aha mas-uuliyaddu in lagu leeyahay adigu mas-uul ma tihid oo haddii la doono waa la iska kaa garaacaya ama dhibaataa lagu geysanaya ama hadalkaagu qiimo malooma telin kadid waxaa ma aha ee waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam baa lagu dayanaya dumarkiisuu la tashan jiray oo taladooda qaadan jiray waa inagii soo marnay umu salama iyo markii uy la talisay siduu u qaadanayay taladooda wax badan baad arkaysaa dumarku inay taladoodu ka fiican tahay talada ragga oo ilaahay uu waafajinayo talada wanaagsan laakiin waa midda wanaagsan oo wanaagga ku fekeraysa ee midda ku fekeraysa keliya oo caqligeedu gaaban yahay oo ku fekeraysa guriga maxaad dhigtaa iyo maxaad kala bedbedeshaa iyo heblaa meel heblo aaday iyo heblaa dahab hebel xiratay taasi waxa weeye caqli meesha kuma hayso ee waa inaad baraarugtaan dumarow haddaba markaa haddii ay taa timaado oo wanaaggaa la helo waxaa imaanaysa inay dadkii wanaag ay waxa weye dhex maro ugu dambayntii qodobka ugu dambeeya waxaynu odhanaynaa xakiimatun caadilatun fi muwaajahati almushkilaat waxay noqonaysaa hooyadii iyo gabadhii kulli waxaa laga rabaa qofku markii uu khalad doonayo inuu xaliyo inuu khaladkaa si xigmad leh oo wanaagsan uu u abbaaro masalan waxaad doonaysaa inaad khalad xalisid dhibaataa dhacday ka soo qaad hooyadii waxay rabtaa inay gabadhii khalad ay gashay inay xaliso lama raba in wixii canaan lagu xaliyo iyo dagaal iyo qaylo looma baahna maxaa loo baahan yahay qofka aada u naseexaynaysid waa inaad si xikmad leh oo wanaagsan arrinta uga dhaadhicisaa oo waxa weeye aada isticmaashaa si uu qofkaani waxaan ugu qanco masalan gabadhii baad waxaad doonaysaa inaad wax ka waanaysid horta wixii ha weynaynin oo wax weyn ha ka dhigin oo dhibaato weyn ha ka dhigin mushkila tartiib haddaad ugu sheegtid oo arrinta u fududaysid oo aad markaas dariiqo wanaagsan u martid gabadhii way aqbali hooyadiina waa sidoo kale hadday gabadhii hooyadii khalad ka aragto oo markaa ay si tartiiba hooyo saan weeye ama khaladkaanaan ay ugu sheegto waxaa kaloo muhiim jiddana oo loo baahan yahay hadday gabadhii khalad lagu arko hooyadii lama rabo inay mubaasharatan khaladkii ninka u sheegto lama rabo oo wiilkeedii ay tidhaahdo naagtaadu khaladkaasay samaynaysa waxaa la rabaa inay iyada u sheegto oo tiraahdo khaladkaan iyo khaladkaan iska dhaaf waxaasi kuma fiicna khalad weeye kuma wanaagsana iska daa adoon marnaba wiilkii u sheegin oo aan dareensiin hadday taa dhacdo waxaa imaanaysa inay markaa gabadhi u aragto inay hooyadaani naseexo iyo wanaag la rabto ay aqbasho markaa wax walba ka aqbasho gabadhiina waa sidoo kale hadday hooyadii khalad ka aragto ma aha inay ninka kula orado oo hooyadii ku dacweyso tiraa hooyadaabaa khaladkaa samaysay oo arrin aada u xun ee waxaa la rabaa in ay waxa weeye maaragtay tartiib iyadii uga dhaadhiciso u sabirto sida ay ugu sabri karto ama wixii ay uga dhaadhicin karto ay ka dhaadhiciso iyadoo isticmaalaysa dariiqo aada u wanaagsan bilati hiya axsan taa ayaa loo baahan yahay wa ilaa haddii kale oo aynu taaweyna waxaa imaanaysa in waxa weye markaa dhibaato meeshii dhacdo calaa kulli xaal khulaasadu waxa weeye baabkan wuxuu ina barayaa oo inagu boorinayaa labada qofba hooyadii iyo ilmaheedii iyo ilmaheedii markay guursadaan oo waxa weeye ay maaragtay wiilkiina guursado gabadhiina guursato dadkaa reerka kusoo kordhay sidii loo wada dhaqmi lahaa inuu noqdo waxa weeye dhaqan islaamiya oo diinta ku toosan oo aan marnaba waxa weye laisku xadgudbaynin allihii subxaana qaadirkaana haynagu maaragtay haynoo fududeeyo guryaheennana ilaahay ha ka dhigo guryo ku dhaqmaya diinta islaamka oo waxa weeye ku taagan dariiqada xaqa intaa ayaan marka kusoo gebagabaynayaa insha allahu tabaaraka watacaala وسubحaanaka اllahuma bxamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaغfirka وatubu ilayk والحamdu للh رب العاalمين